وأصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وذلك يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012
madaxweynaha dowladda masar maxamed mursi ayaa ugu baaqay shacabka masaarida inay isugu soo baxaan aftida loo qaadayo dastuurka cusub ee masar kaasoo xalay madaxweynaha ay ku wareejiyeen guddiga dastuurka madaxweyne murse oo xalay ka hadlayay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay nuqulka dastuurka cusub ee masar oo lagu wareejinayay madaxweynaha ayaa xaqiijiyay in dastuurka cusub uu noqonayo mid dalka masar u horseedayo nidaamka dimuqraadiga madaxweynaha dalka masar maxamed mursi ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka masaarida qolyaha taageersan iyo kuwa aan taageersaneen labadaba inay ka qayb qaataan aftida loo qaadayo dastuurka cusub ee masar si ay u dhiibtaan fikirkooda ku aadan dastuurka cusub ee masar ay yeelanayso سأصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وذلك يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 waxaan maanta soo saarayaa go-aankayga ah baaq aan u dirayo shacabka masaarida guud ahaantiisa inay dhiibtaan aftidooda ku aadan dastuurka cusub maalinta sabtida oo ku beegan shan iyo tobanka bisha diseembar ee sanadka labada kun iyo laba iyo tobanka أدعو الله وأتمنى أن يكون يوما جديدا من أيام مصر الديمقراطية الم...
waxaan eeba ka baryayaa oo ka rajaynayaa inay noqoto maalin cusub oo ka mid ah maalmaha dimuqraadiyadeed ee masar ha ka qayb qaataan aftidan qolyaha taageeray iyo kuwa ka gaabsaday ama qolyaha aqbalay iyo kuwa ka soo horjeestay dadka oo dhan ha u soo baxeen aftida dastuurka cusub وليذهب الجميع من أيد ومن تحفظ من وافق ومن عارض فليذهب الجميع إلى هذا الاستفتاء sidoo kale madaxweynaha masar ayaa sheegay in awoodaha qaar ee uu leeyahay inay dhammaanayaan marka shacabka masaarida ay ansixiyaan dastuurka cusub waxaan ugu baaqayaa qolyaha mucaaradka wadahadal si aan uga wada xaajoono arrimaha murugsan ee ka alowsan waddanka masar si aan u badbaadino dimuqraadiyada curdunka ah ee masar ayuu yidhi madaxweynaha masaarida mar uu la hadlayay mucaaradka masar ee diidan dastuurka cusub iyo weliba wareegtadii ugu dambeysay ee uu soo saaray dhinaca kale xisaam al garayaan madaxa guddiga dastuurka ee masar oo munaasabadan ka hadlay inta uusan madaxweynaha ku wareejin nuqulka dastuurka cusub ayaa shacabka masaarida ugu baaqay inay ansixiyaan dastuurkan sababtoo ah buu yidhi waxaa laga gudbayaa xilliga kala guurka waxaana meesha ka baxaya dhammaan wareegtooyinkii uu horey u soo saaray madaxweyne mursi ayuu hadalkiisa sii raaciyey qolyaha mucaaradka masar ayaa intooda badan diidan dastuurka cusub ee masar ay yeelanayso waxa ayna weli wadaan banaanbaxyo ay ku diidan yihiin dastuurka cusub iyo wareegtada madaxweyne mursi xuseen saxnuuni v o a qaahira